Si kor loogu qaado tayada iyo aqoonta ciidanka asluubta Jubbaland ayaa waxaa magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose lagu qabtay tababar ku saabsan arrimaha maxaabiista. Furitaanka tababarka waxaa goobjoog ku ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Jubbaland, saraakiil ka socota ciidanka iyo marti sharaf kale. Cabduqaadir Cabdulaahi Aadan oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Jubbaland ayaa ka warbixiyay ujeedka tababarkan.
dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu taliyaha ciidanka asluubta mudane maxamed caaqib saraakiisha ciidanka asluubta jubbaland shaqaalaha saraakiisha wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee dowladda jubbaland tiimka ka socda unsom runaan saaka waa inoo farax farxad inaynu halkan u fadhino inaynu ku furayno tababar socon doona saddex cisho oo loo qabanayo saraakiisha ciidanka asluubta iyo qeyb ka mida shaqaalaha wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka gaar ahaan qeybta xabsiyada iyo asluubta oo ku saabsan maareynta cabashooyinka maxaabiista waxaan rajeynayaa in run ahaantii cashiro badan la faa-idi doono saddexda cisho ee meesha la joogo sidaad ka warhaysaan mar walba wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland waxay ku dadaashaa horumarinta iyo tayeynta ciidanka asluubta jubbaland run ahaantii oo dadaal dheer waqti dheer lasoo geliyey ciidankuna run ahaantii laftirkoodu asluub iyo akhlaaq fiican hogaankooda iyagaba muujiyey iyo karti iyo dadaal run ahaantii xoog badan iyagoo nafti hornimo iyo shaqo dheer u haya siday bahda cadaaladda jubbaland uga haqabtir lahaayeen adeegyo run ahaantii muhiim ah oo loo hayo dadka reer jubbaland waxaynu ku baran doonaa saddexda cisho aynu meesha joogno sida maxaabiista cabashooyinkooda loo aqbalo sida loola tacaamulo sababta ah hadafka aan rabna waxaa weeye qofka lasoo xirayo ee xukun maxkamadeed kusoo dhacaya ama uu ku socdo ama uu kusoo dhacay ee la keeno xabsiga in qofkaasi hadafka magaca lagiin bixiyana waa ciidanka asluubta qofkaasi in dhaqan celin loo sameeyo qofkaasi laftirkiisa xaq buu leeyahay qofka maxbuuska ah waad ogtihiin shareecadeena islaamka siduu qabo dastuurka soomaaliya iyo kan jubbaland iyo shuruucdeena kaleba qofku wuxuu xaq u leeyahay run ahaantii xuquuq tiro badan iyo waajibaad dushiisa saaran iyo xuquuq tiro badan uu leeyahay jira xuquuqdaas qofka maxbuuska ah qaabkee loola dhaqmayaa cabashooyinkiisa mise waxaa la dhihi maxbuus baa tahay halkan naga aamus run ahaantii marka inaynu cashiradaas tirada badan halkan ka faa'iidno khibradduna idinka idinku dhex jirtaa run ahaantii laftirkiina ciddii la tacaamulaysa waa idinka maxaabiista idinkaa garanaya run ahaantii cabashooyinkooda garanaya maamulkooda garanaya waxaa la yidhaahdaa uun kulamadan oo kale waxaa loogu talagalay in maskaxda waxa weye lagu dhaqaajiyo tababarkan magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose ugu furmay ciidanka asluubta jubbaland ayaa socon doona muddo saddex maalin ah iyadoona lagu baran doono arrimaha maxaabiista